waxaan u jeednaa inaan isu furno caqabadaha ay dhigeen degmooyinkii tuuladii dhexdooda waxaan rabnaa geed kastay galaan in ciidamadu uga daba galaan oo ka soo qaad degmada matabaan oo hadda aan joogno tuulooyin ka mid oo la yidhahda hees degmada maxaaseed tuulooyinku wadaa degmada beledweyne deegaan hoostaga intaba waa ka safeeyey waxaa u sokaysa maanta shabaab waxaa u sokaysa maanta shabaab deegaamo hoostaga degmada booloberde deegaan maxaaseedna ma joogaan deegaan beledweynena ma joogaan deegaan matabaanna ma joogaan